taswiirta shan iyo tobnaad markaasi markuu daa'uud joogay guriga boqorka oo jonatna wuxuu ahaa wiilka boqorka oo waxay saaxiib ahaayeen daa'uud daa'uudna markasta waxauu aadi jiray si uu uga qayb galo dagaalka cadowga oo markastana wuu guulaysan jiray sawlna aad ayay ugu faraxsanaa daa'uud maalin maalmaha ka mid a markii ay dagaalkii ka soo laabteen ayaa haween badan waxay isku dayeen in ay daa'uud salaamaan sawl waxa uu dilay boqolaal laakiin daa'uud waxa uu dilay kuman kuman ayay ku heeseen sawl taasi way ka xanaajisay oo markaas wuxuu ciil ka dareemay heesahaasi oo waxa uu ogaaday quduusnimadii ilaah inay isaga ka tagtay oo ay u tagtay daa'uud maalin maalmaha ka mid daa'uud waxa uu boqorka u qaraacayay shareer markuu u heesayey ayaa ruuxaan shaydaan ah ku soo degtay sawl oo warankiisa ayuu qaatay oo ku tuuray daa'uud laba jeer ayuu sameeyey taasi boqor sawl laakiin daa'uud waa uu ka baxay markaasi jonath waa wiilka sawle ayaa la hadlay aabbihii oo wuxuu ku yidhi aabbe maxaad u doonaysaa inaad disho daa'uud maxaa yeelay wiilku waa uu yaabanaa oo waxa uu ogaa daa'uud inuusan samaynin wax khalad ah sawl waxa ay ahayd inuu ku faraxsanaado daa'uud waa uu ka xanaaqay oo ciil ayuu ka dareemay maxaa yeelay dadka ayaa ammaanay walaal xasidnimo iyo baqdintu waa wax aad u xun markii aan samaynayno wax sax ah ilaahay hortiisa ma aha inaannu cabsanno ma ogtay xasidnimada iyo cabsida inay ka timaaday xagga shayddaanka laakiin aanay ka imaan xagga ilaah bal hadda waxaannu akhrinaynaa kitaabka injiilka ah axdigii hore buugga sabuuradda cutubka boqol siddeed iyo toban aayadda lixaad rabbigu waa ila jiraa oo anigu ma cabsan doono bal maxaa dad igu samayn karaa walaal waxaa jirtaa meel kale oo ka hadlaysa kitaabka dhexdiisa waa kitaabka injiilkee oo leh ilaah nama siiyo ruuxa cabsida ama baqdinta laakiin waxa uuna siiyaa ruuxa jacaylka